alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah calaa kulli xaal waxaynu ku jiray nadarkii qaala almualifu raximah allahu tacaala aw yowman ow nadara yowman maalin ayuu ku nadaray bicaynihi cayn ahaantiisa iyo laf ahaantiisa ayuu ugu nadray lam yasub qablahu hortiisoomi maayo aw yowman maalin ayuu ku nadray min usbuucin wii ka ahaaday uma nasiyahu waa ilaawey saama aakhirahu usbuuca aakhirkiisa ayuu soomi wa huwa kaasina aljumucatu maalintaa u dambaysaana waa jumcaha fain lam yakun huwa haddii aanu ahaanin fain lam yakun haddaanu ahaanin maalintii uu cayinay huwa jumcaha haddaanu ahaanin waqaca qada'an qada ayuu u dhacayaa waxau sheekhu leeyahy raximah allahu tacaala aw nadara yowman mucaynihii maalin ayuu cayntiisa ugu nadaro wuxuu dhi ilaahu maalintaa maalin heblaaye ee soo socota inaan soomo ayaa nadarku u galay lam yasum ma soomaya qablahu maalintaa hortii nadarkii ka soomi maayo hadduu sameeyana ma ansaxayo sidii shaygii waajibkii biasli sharciga ku waajibay ma aan looga horraysiin karaynin ayaa kana in laga horraysiiya aanay bannaanayn waanaynu arki doonaa maslaga waajibi sharci baa la marinaya mise maslaga jaa'isi sharci baa la marinayaa waynu arki doonaa khilaafkiisa iyo masaa'ilka ratibmaya haddii uu markaa kadib dhigana mana bannaana inuu markaa cudurdaaraan kadib dhiga hadduu kadib dhiguu dib ka sameeyana dee waa ansixo qadaunmuu noqon ow nadara yowman maalin ayuu ku nadray min usbuucin usbuuc ka ahaaday buu ku nadray waanu cayimay oo maalin mucayan ahoo usbuuc ka tirsan ayuu ku nadray uma nasiyahu maalintii ayuu ilaawey ma sabti bay ahayd ma axad bay ahayd ma isniin bay ahayd ma maalin kale ayay ahayd maalintii buu ilaawey saama wuxuu soomayaa aakhira wa aakhira alusbuuc usbuuca aakhirkiisa ayuu soomayaa wa huwa aakhirka usbuuca iyo maalinta ugu dambaysaana aljumucatu jumcaha weeye fain lam yakun huwa haddaanu maalinta u cayinay fain lam yakun haddaanu noqonin maalintuu cayinay huwa jumcaha haddaanu noqonin waqaca soomka jumcuhu wuxuu u dhacayaa qadaa'an buu u dhacayaa hadday maalintii uu noqon waayo waa maalintii ugu dambaysay hadduu maalintaa noqon waayo dee maalin kale ayay ahayd oo lasoo dhaafay oo maalintaa qada ahaan ayuu u dhacayaa jumcuhu inuu aakhirulusbuuc yahay oo sabtida ay ka bilaabmaysana waxay u deliishay xadiidkii muslim ee ka hadlayay khalqiga khalaqallahu turbata yowma sabt ilaahay camuudda maalida sabta ayuu abuuray wakhalaqa fiiha aljibaala yowma alaxad wakhalaqa shajara yowma alisnayn wakhalaqa almakruuha yowma ahulaahaa wakhalaqa anuura yowma alarbaca wabaha fiiha adawaaba yowma alkhamiis wakhalaqa aadama bacda alcasri min yowmi aljumcati fii aakhiri alkhalqi fii aakhiri saacati min annahaar fima bayna alcasri ila alleyl xadiidka ayay markaa u deliishadeen uu sabtida markaa ka bilaabay nebigu sala allahu alay slm markuu sheegaya abuurkii markaa khalqiga kaas ayay yidhaahdeen waxa ugu dambeeya maalinta jumcada waman sharaca qofka gudagalaa fii sawmi naflin fa nadara itmaamahu dhammaystirkiisa ku nadra lasimahu cala saxiixi waa ku waajibaya ee wain nadara bacda yowmin hadduu ku nadra lam yancaqid ma guntamaya waqiila waxaa yalzamahu yowmun ow yowma quduumi zaydin zayd maalintuu soo gala ayuu ku nadray faladharu incaaqaadu inuu guntami weeye ee fain qadima leylan hadduu soo galo ow yowma ciidin buu soo galay ow fii ramadaana buu soo galay falaa shaya calayh waxba laguma leh ow nahaaran buu soo galay walxaal huwa muftirun waa furan yahay ow saa'imun qada'an uu sooman yahay ow nadran uu sooman yahay wajaba yowmun aakharu can haadaa ayaa waajibaya wahuwa isagoo qadima wahuwa isagoo saa'imun naflan sooman fakadaalika saasoo kale weeye waqiila waxaa la yejibu tatmiimuhu dhammaystirkiisa ayaa waajibaya wayakfiihi waana kaafinayaa waxau sheekhu leeyahy raximah ullahu tacaala waman nadara waman sharaca qofka gudagalaa fii sawmi naflin soom sunna ah qofka gudagalaa salaadu soomun maahee salaaddii baa la mida tawaafkii ictikaafkii oo dhan baa la mida fa nadara wuxuu ku nadeya itmaamahu inuu dhammaystiro ilaahay waxaad igu leedahay buu yidhi qalbiga ayuu ka yidhi aan dhammaystiro lazimahu cala saxiixi saxiix haddaan qabana waa ku laasimayaa li'annu nafligan iyo sunnahani waa cibaado nadar waa la ysku laasimin karayo waa la ysku saari karaye dhammaystirkiisana waa la ysku saari karaa taaniga saxiixa ka horjeeda wuxuu leeyahay laa yalzamuhu kuma laasimaya ayuu leeyahay oo sharciga ayaa makanu min ibtaalihi bacda inciqaadihi wain nadara hadduu ku nadara bacda yowmin maalin barhkeed ilaahay oo maalin barhkeed inaan soobaad igu leedahay buu idhi lam yancaqid nadarkiisaasi ma guntamayo qurbo maahoo maalin barhkeed oo la soomaa wax jira ma aha wa qiila waxa le yancaqidu wayalzamuhu yowmun wa qiila yalzamu yowmun macnaha yancaqidu wayalzamuhu yowmun intuu guntamuu xidhmo ayuunbaa maalinun lagu yeelanayaa li'anna sawma bacda yowmin laysa machuudan sharcan maalin barhkeedoo la soobaa sharcan wax la yaqaano maaha falasimahu yowmun kaamil maalin dhammaystiran ayaa ku waajibaysaa ow nadara an yasuuma yowma quduumi zaydin zayd maalinta uu soo galo soomkeeda ayuu ku nadray macnaha qofuu markaa ka quusii waayo buu uha ilaahay ow maalinta uu ninkaasi yimaado yacnii inaan sooma ayaad igu leedahay faladharu inciqaadu inuu guntamayo weeye oo u xidhmaya nadarkaasi waayo waa wax la oofin karayo oo la ogaan karaya markaa inuu barri soo gelayo taanigu wuxuu leeyahay maya oo adhara ka horjeeda suurtagal maaha ma guntamayo oo dee maalinta uu markaa imanayaan la garanayno oofintii baa adag haddaba mar haddaynu nidhi waa guntamaya adharka fa in qadima zayd hadduu soo gala laylan habeen ow yowma ciidin maalin ciida buu soo galay ow fii ramadaana ramadaan buu soo galay falaa shay calayhi ninkii waxba laguma lahaa li'annuu soomka wuxuu ku qayday maalintuu soo galo xilligii uu soo galayna xilli soom aqbalaya nadar ma aha midi waa habeen maalin waa maalin ciido soom lama ogolo maalina waa ramadaanoo ramadaan waxaanayn lama soomi karo ow qaadima zaydun nahaaran buu soo galay walxaalu waa muftirun waa furan yahay ow ama saa'imunuu sooman yahay isagoo kii ku nadray afuran ayuu maalin soo galay ow saa'imun qada'an ama qada ayuu soomanaa ow nadara nadar buu soomanaa wajaba xaaladahaa saddexdaaba waxaa waajibaya yowmun aakharu maalin kale inuu qadleeyo can haadaa maalinta uu ku nadray ee maalintuu zayd soo gala ah inuu markaasiin maalin kale ku qalleeyo ayaa lagu leeyahay le'annoo maalintii dee waa la helayoo waa soo galay ee markaa wax kale ayay u suurtogeli weydo ama isaga afurnaa ama waa soomanaa qada ama nadar ayuu soomanaa ow wa huwa saa'imun ow qadima zaydun waa soo galay walxaal huwa isagu ka naadirkahay saa'imun naflan sunno uu sooman yahay fakadaalika sidaasoo kale weeyaanoo soomkiisa sunnahana iska wato maalin kalena nadarkiisii ha u soobo le'annuu shaygii nadarka ugu waajibay lama imanin sunnuhuna waxay yidhahdeen laa yaquumu maqaama alfardi faral meeshii isma taago waqiila waxaa la yidhi ma waajibaya qalluhi ee yejibu waxaa ku waajibaya tatmiimuhu maalintan sunnuu sooman yahay inuu dhammaystiro isagoo u qasinaya nadarkii wayekfiihi nadarkiina wuu kaga fillaanayaa walow qaala hadduu yidhahda in qadima zaydun facalaya lilaahi sawmu lyowmi taali liyowmi quduumihi alla wuxuu igu leeyahay inaan soo maalinta ku xigta soo geliddiisa maalintuu soo galay wain qadima camrunna falilaahi calaya sawmu wali khamiisin bacdahu soomka khamiisa ugu horraysay soo geliddiisa dabadii baa laygu leeyahay faqadimaa fi larbicaa'i bay soo wada galeen wajaba sawmulkhamiisi waa waajibaya can awali nadrayni wayaqdi alaakhara kii kalena u qadlayn waxyaaluunbay markaa fuqahadu isla doontaan ma oji sida ay markaa ay u dhiciba markaa wuxuu uhi walow qaala hadduu yidhaahdo in qadima zaydun hadduu ninkaa zayd la yidhaahdaa soo galo qofkaasi hadduu yimaado falilaahi calaya waxa ilaahay ugu sugnaatuu igu leeyahay sawmu lyowmi taali liyowmi quduumihi soomka maalinta la xidhiidhae ku xigta maalintuu soo galo hadda weli wuu socdaay wain qadima camruna wuhi mid kaluu isna jeclaa soo gelidiisa wuxuu wain qadima camru hadduu soo galana falilaahi calaya ilaahay waxaa igu sugaatu igu leeyihi sawmu awali khamiisin bacdahu soomka khamiisa ugu horraysa bacdahu bacda qudubi intuu soo galay dabadii labadaa nadarayadoay ku taagan yihiin ee midna u yahay zayd hadduu soo galo maalintuu soo galay maalinta uxigtayana asowaabaa ilaahay igu leeyihi ka kalena wili camar hadduu yimaadana khamiista ugu horraysa ee soo geliddiisa ku-xigta ilaahay igu leeyahay ayaa faqadimaa zayd iyo camarba filarbacai arbacadii bay soo galeen arbacadii markaa zayd baa soo galay oo maxaa lagu yeelanayaa dee maalinta ku-xigto khamiisa inuu soomo camarna wuu soo galay isagana maxay ahayd khamiista ugu horraysa ee geliddiisa ka dambaysa inaan soomo ayana waa khamiistii isku maalin bay labadiiba noqdeen labaana markaa kama wada soomi karayo waa laba maalmood oo markaa midba gaar yahay wajaba sowmulkhamiisi khamiisa soomkeedu wuxuu ka waajibayaa can awali nadrayni labada nadarkiyoodii horreeyeoo dee zayd soo geliddiisa ah ayuu ka soomi wayaqdii laakhara ka kalena wuu qadlaynayaayoo dee lama iman karayo lama iman karayo markaa faslun haadaakani faasilun mid inoo kala saari weeye fii maa taqadama wa fii maa saya'tii waxay inoo soo hormariya waxa inoo soo socdaoo fii nadri xajin aw cumratin aw hadyin aw hayrihiba waxaa dhan kaga hadlayaa qofka oo ku nadra xaj ama cumro ama hadyi nadara idaa nadara markuu ku nadra almashya socod ilaa bayt illaahi ilaahay gurigiisa inuu u socdo aw ityaanahu inuu tago falmadhabu wujuubu ityaanihi tegiddiisu inay waajibayso weeye bixajin oo cumratin lagu tago ee fain nadara lityaana tegid hadduu ku nadro lam yalzama mashun lugayni ku waajibi maysee wain nadara almashya lugayn hadduu ku nadro oo an yaxuja ow yactamira maasheen xaliyo isagoo lugaynaya ayuu ku nadray faladar wujuubu lmashyi mashi iyo markaa socod iyo lugayn ayaa ku waajibaysaa waxau uhi sheekhu raximah ullahu tacaala nadara idaa nadara almashya markuu ku nadaro socod ilaa baytillaahi ilaahay baydkiisa oo kacbadaa inuu u socdo ilaahay wuxuu igu leeyahay xaggaa iyo kacbada iyo gurigiisa inaan u socdo ow ama nadara wuxuu ku nadara ityaanahu tegiddiisa ilaahay waxau igu leeyahay inaan tago baydkiisa kacbada inaan tago falmadhabu madhab waxa weeye wujuubu ityaanihi inay waajib tahay inuu ku tago bixajin aw cumra xaj ama cumra inuu ku tago ayaa waajib ah li'annu ilaahay wuxuu waajibiyey in loogu qastiyo dee nusug iyo camal nadarkiina sidaasoo kale ayuunbuu markaa ugu waajibayaa markaa waa marka la mariyo nadarka waajibu sharcigii marka la mariyo weeye waddadiisa haddii laakiin la mariyo jaa'isu sharciga waxay leeyihin waajibkuma aha waajib ku noqon mayso waxaa kaloo jira xadiid asalkiisa bukhaari iyo muslim ay ku sugan yahay oo markaa tilmaamayey ukhta cuqba binu caamir inay ku nadartay inay ilaahay beydkiisa u socoto markaasaa nebigu faray an tamshiya bixajin aw cumraa xaj ama cumro markaa inay ku tagto ayuu markaa faray waxaa kaluu yidhi fain nadara haddaba hadduu ku nadra alityaana tegid ayuu ku nadray ilaahayow waxaad igu leedahay inaan tago saas ayuu yidhi lam yalzamhu horta kuma waajibayo mashun lugayni ku waajibi mayso le'annahu tegidi ma keenayso lugayn ee xataa hadduu markaa ama diyaarad raaco ama markab raaco ama wax kala raaco yacni tegidunbay u noqonaysaa lam yalzamhu mashun lugayni wain nadara almashya hadduu mashi ku nadra iyo lugaynu yidhaahdo alla wixii igu leeyahay inaan u lugeeyo ilaahay gurigiisa ow an yaxuja ow yactamira maashiyan ama inuu xaje ama cumrayso maashiyan xaalu yahay isagoo lugaynaya lugayntiina waa karaya faladharu adhar waxa weeye wujuubu lmashyi mashi inaannu markaa waajibaynin iyo lugayni inaanay waajibaynin ayaa markaas adhara taanigu wuxuu leeyahay adhara ka hor jeedaa mee waa waajibayaa haddaba khilaafkani khilaaf kale ayuu salka ku sii hayaa khilaafka kaluu khilaafkani salka ku sii hayaa labadan qowl adarka iyo muqaabiladarku ay kala qaabilsan yihiin waxa weeye xajka ma waxaa fadli badan qofku isagoo waxfushan inuu guto mise isagoo lugaynaya ayaa fadli badan laba qowl baa ku sugan waxaa markaa asax ay ku tilmaameen oo imaamu nawowina markaa uu isagana xoojiyaa inay waxfuulid inaad ku xajto adigoo waxfuushan ay fiican tahay dee rasuulka ilaah baad ku dayanaysaa fa inahu xaja raakiba isagoo waxfuushan ayuu markaa xajiyey sida bukhaari markaa ku sugan riwaayata anas midda labaad mu'an iyo markaa dee wax la bixinayo fara badan ayaa ku sugan taanigu wuxuu leeyahay maya oo raafic isagu uu xoojinayaa waxaa fadli badan inaad lugayso maxaa yeelay tacab fara badan iyo hawl fara badan baa ku soo gaadhaysaa xadiidka isagana saxiixana caaisha waxaa ka sugnaatay inuu nebigu ku yidhi ajruki calaa qadri nasibaki ajarkaagu waa hadba dhibtaadu intay tahay ayuunbuu ajarkaaguna noqonayaa markaa lugta ayaa rafaad badan bay yidhaahdeen lugtaa markaa fadli badan inaad lugayso ood lugayn aad markaa ku xajido haddaba khilaafkan hadduu ku nadro wain nadara almashi an yaxuja aw yactamira maashiyan faradar wujuubulmashi waa qowlkaa hore waxa weeyaan haddaynu idhaahna markaa mashiga ayaa fadli badan faradhar wujuubulmashi weeye inuu markaa lugayn ku xajiyo ayaa markaa waajibaysa waa haddaynuna mashigaa fadli badan haddaynuna rukuubkaa fadli badan ama waa siban yihiinna nadarkaa socod kuma waajibayo khilaafku markaa ku siisan leeyahay waa halkaa fainka fain kaana hadduu ahaa qaala midili axuju waan xajin maashiyan aniga oo lugaynaya fa min xaysu yuxrimu halka uu ka exraamta ayuu socodka ka bilaabay wain qaala hadduu ihi amshii waa soconaya ilaa baytillaahi tacaala fa min duwaynati ahlihi ahalkiisa daaryarowgiisa ayuu ka socon fila saxiix haddaan qabanno waidaa awjabna almashya socod markaan waajibinno fa rakiba uu fulo licudrin ajza'ahu waa u gudaya wa calayhi damun baana lagu yeelan fil adhari haddaan qabanno ow bilaa cudrin ayuu u fulay ajza'ahu cala almashhuuri waa u gudaya wa calayhi damun dhiig ayaana lagu yeelanayaa waxau sheekhu leeyahay fain kaana qaala hadduu ahaa mid yidhi nadarkiisii axuju maashiyan waan xajin anigoo lugaynaya buuhi ilaahay wuxuu gu leeyahay inaan luge inaan xaji anigoo lugaynaya axuju waan xajin maashiyan anigoo lugaynaya ayaa nadar ilaahay igu leeyahay nadarkii saasuu ku yidhi fa min xaysu yuxrimu fayalzamahu almashyu mashi iyo socod wuxuu kaga waajibayaa min xaysu yuxrimu halkuu ka xidho hadduu miiqaadka ka xidho hadduu meel ka horraysa ka xidho hadduu meel ka dambaysa ka xidho hadba halkii uu ka xidhaa unbuu ka soconayaa li'annahu wuxuu islaasimiyey socod xajka dhexdiisa uu socdo xajkuna wuxuu ka bilaabmaa un xilligu ixraamto wain qaala hadduu yidhi amshii nadarka uu ku yidhi amshii ilaa baytillaahi baanu socon ilaahay gurigiisana fa min duwayrati ahlihi ehelkiisa daaryarowgiisa macnaha daarta iyo halka ehelkiisu degan yahay ayuu yamshii ka soconaya fila saxiix haddaan qabanno le'annu arrinkaasi wuxuu keenayaa inuu gurigiisa isagoo lugaynaya ka baxo lafdigiisa ayaa saa tusinaya saanigu wuxuu leeya yamshii min xaysu yuxrim maya halka uu ka xarmado uun ayuu markaa socodka ka bilaabayaa haddee wuxuu hi waidaa awjabna almashya markaan ku waajibinno socod qofkii naadirka ahaa ee ku nadray socod inuu ku xajiyo dee waa adharka kii aynu ka cabbirnaye fa rakiba licudrin cudurdaar buu wuxuu fulayoo waa socon kari waaye mashaqo weyn ayaa ka soo haleesho waa lugayn kari waaye ajza'ahu waa u gudayaa nusugiisa iyo xajkiisa isagoo waxfuushan uu xajiyey nadarkiisii uu ku nadray isagoo lugaynaya inuu xajiyo wuu uga gudayaa leannu xadiid baa ku soo arooray bukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu arkay nin laba nin dhexda ugu jiro oo yuhaadaa bayna ibnayhi labadiisii inan midna yani gacantaas hawaya ki kale saa gacanta u hayoo la wado oo la socodsiinayo markaasuu weydiyu uhi qofkan dhiban ee dhinacyada lagaga jiraa muxuu yahay markaasuu inay rasuul nadara an yaxuja maashiyan wuxuu ku nadray inuu isagoo lugaynaya xajiyo markaasaa wuxuu yidhi nebiguni in allaha laqaniyun can tacdiibi hada nafsahu wa amar an yarkab waar ilaahay kan nifdiisanuu dhibayo waxba ku fali maayo buuhi cadaabka iyo dhibtanuu nafdiisa dhibayo ilaahay waxba ku fali maayo waar wax iska fuuldhahoo adoo wax fuushan iska xaj buuhi wa calayhi damun filadhari waxaana lagu yeelanayaa dam iyo dhiig baa lagu yeelanayaa neef inuu qalaa lagu yeelanayo dee shay waajiba ayuu ka tegey oo hadduu qofuna shay waajiba ka tago dhiig ayaa lagu kabaa taanigu wuxuu leeyahay maya dam iyo dhiig laguma laho hadduu qofku ku nadray inuu tukado isagoo taaganoo fadhi uu ku tukado isagoo cajisay daraaddeed waxba laguma lahayn oo u rakiba bilaa cudrin ama cudurdaar la'aan ayuu markaa iska fuulay uu iska markaa waxfuul iska xajiye ajza'u xajka uu waxfuushay waa u gudayaa xajkii uu ku nadray isagoo lugaynaya cala almashhuuri haddaan qabanno isagoo markaa cisyaan sameeyey la'annoo kama tegin bay leeyihin hay-o iyo qaab uu islaazimiyey unbuu ka tegey ka tegiddeeduna markaa dee camalkii gudashadiisii ma mancinayso taanigu wuxuu leeyahay uma gudayo oo le'anna wuxuu islaazimiyey lama iman wa calayhi damun dhiig ayaana lagu yeelanayaa waxaanay ku wanaagsanayd baa la yidhi ila wa calayhi damun tan wa cala almashhuuri markaa waxay ku wanaagsanayd inu dhah ow bilaa cudrin ajza'ahu wa calayhi damun cala almashhuuri saasay ku wanaagsan mashhuurka uu dambaysiiyo hadda waxaad mooddaa in wa calayhi damun tan aan khilaaf ku jirin waana ku jiraayoo dee kii licudrin u fuulay ayaabaa ay lagu waajibiye dee kii biduuni cudrin u fuulay isaguna waa ka sii awlaysan yahay taaniga ka hor jeeda mashhuurka wuxuu leey wax dama laguma lahaa haddaba markaad iminka eegto halkaa khilaafka unu fiirso muqadamadii khilaafka markaynu ka soo hadlaynayna u noqo horta adhar iyo mashhuur waa aqwaasha imaamka ayaa loo isticmaalaa halka asax iyo saxiix iyo awjuuda asxaabta loo isticmaalo muqadamadii baynu ku soo sharaxnay waa kiina soo yidhi faxaysu aquulu aladharu aw almashhuuru fa min alaqwaali aw alqowlayni waa aqwaashii ama labadii qowle imaamka fain qawiya alkhilaafu qultu aladharu wailaa falmashhuuru hadba khilaafka meesha ku jiraa hadduu awood badan yahay oo muqaabilka ka hor jeeda uu xoog leeyahay adhar bay cabbiraan haddii muqaabilku aanu awood badan lahayn mashhuur bay cabbiraan marka aqwaasha imaamka laga hadlayo sida marka yacni awjuudan laga hadlayba asax haddii la cabbiro waa kii sixada badnaa macnaha ka ka hor jeedaana sixuu leeyahay laakiin saxiix haddii la cabbiro ka ka hor jeedaa awood badan ma laha markaa iminka farakiba licudrin ajza'ahu wa calayhi damun filadhari iminka kaa cudurdaarka u fuulay in dhiig lagu yeelanayo inuu u gudayo dhiig lagu yeelanayo khilaafka ku jira waa xoog badan yahay ow bilaa cudrin oo yacnii mi qowl adhare ka horje wuxuu leeyahay laguma lahaa mar hadduu cudurdaarba dee meeshii uu dee waxaanu cudurdaar keenay laguma lahaa ayuu markaas odhanayaa kan kalena oo bilaa cudrin markuu bilaa cudrin xajiya ajza'ahu cala almashhuuri wa calayhi damun dhiig baa lagu leeyay markaa mashhuurka kaa ka hor jeedeena dhiig laguma leh isagoo cudurdaar la'aan u fuulay isagoo aad buu u hooseeya saa daraaddeed buu mashhuur markaas uga cabbiray waman nadara xajaha ku nadra ow cumratan buu ku nadray lazimahu ficluhu binafsihi inuu sameeyo ayaa ku waajibaya fain kaana macduuban hadduu yahay macduub yacnii qofka caajiska baa la yidhaha istanaaba wuu iska naabyeeli wayundabu tacjiiluhu waxaana la sunneeyaa inuu dedejiyo fii awali ilimkaani suurtagalka awalkiisa ee fain tamakana hadduu makansaday u suurtagasho faakhara fa maata uu dhinto xuja min maalihi baa laga xajin wain nadara alxaja caamahu haddii uu xajiyo waamkana waa i suurta gasha lazimahu ee fain manacahu maradun hadduu diiday wajaba alqadaa'u ow caduwun bawdee falaa fi ladhari adhar haddaan qabanno maya أو صلاة أو صوما في وقت بكم من نذري فمنعه مرض أو عدو بودي وجب القضاء أو هديا أي كن نذري لزم وحمله إلى مكة يوتصدق بها إن كسغيس على من بها عند كسغا أو يتصدق على أهل بلد معين أي لزمه أو صوما في بلد أي كن نذري لم يتعين وكذا صلاة نوى لمد إلى المسجد الحرام وفي قول ومسي المدينة والأقسام وين قلت أظهر التعي... تعينهما أما تعينهما عيندود كالمسي الحرام بلم والله أعلم أو صوما بوك نذري مطلقا وأن يعني ترى الله بنبحين فيوم ما يأكوا واجبي أو أيام بوك نذري فثلاثة أو صدقة بوك أيوك نذري فما كاف في ففيما فيما كان وعي هذا ayuun baa ku waajibay ow salaada buu ku nadray faragcataani wa fii qowli ragca qowlo wuxuu leeyahay mee hal ragco ayuunbaa lagu yeelanayaa facala alawali yajibu alqiyaamu fiimaa inuu istaagaa waajiba maca alqudra wa cala ahaani ka labaadna laamaya ow cidqan buu ku nadray facala alawali raqabatu kafaaratin baa lagu leeyay wa cala ahaanina raqabaa lagu yeelan qultu annawowi haddaanay ahaani huna adharu kanaa xoog badan wallahu aclam waxauu sheekhu leeyahay waman nadara xajan aw cumra qofku hadduu ku nadara xaj ama cumru yidhahdo ilaahay wuxuu igu leeyahay xaj ama cumro lasimahu waxaa ku waajibaya ficluhu inuu sameeyo binafsihi nafahandiia isagu u sameeyo oo isagu uu soo guto ayaa ku waajibaya hadduu awood leeyahay fain kaana qaadira fain kaana macduuban macduub waxaa la yidhaahdaa waa qofka caajiska ah ee nafdiisa u xaji karaynin isagu lafahaantiisa aan u soo gudan karan baa macduub la yidhaahdaa istanaaba cid kale ayuu naa'ib ka dhigan uu isku bedeli ama mushqaeed ha siiyo ama yacnii dee hor allaba ha uga soo xajinayee niyaabo ayuu samaysanoo cid kaleu naa'ib ka dhigan wa yustaxabbu waxaana la sunneeyaa qofka naadirkaa tacjiiluhu inuu dedejiyo xajka ama cumradaa uu ku nadray inuu dedejiyo ayaa la sunneeyaa fii awali limkaan fii awali sanayi limkaan sannadaha suurtagalha ka ugu horreeya inuu ku dedejiyaa la sunneeyaa si dimadiisu ay u beri noqoto fa in tamakana hadduu makansaday u suurta gasho dedejintii oo fa akhara uu iska dibdhigo oo fa maata uu dhinto xuja min maalihi maalkiisa ayaa laga soo xajinayaayo dee waa waajib lagu lahaayoo aan u soo gudanay ka xajat alislaam hadduuse dhinta iyadoonay u suurtogelin falaa shay calayh waxba laguma lahaa ee wayn nadaral xaja caamahu hadduu ku nadaray inuu xajiyo sannadkiisa ilaahay waxa uu igu leeyahay sannadkaa maanta aan joognay inaan xajiyo wa amkanahu waa u suurtogalay inuu markaa sameeyo masaafo uu ka gaari karaya ama qarashkeediiy waxeedoo dhan waa lasimahu waa ku laasimayaayoo zaman in loo cayinaa cibaadooyinka ma ansaxaya haa markaa lagamana horaysi kare lagamana dibdhigi karo hadduu sanad caamahu sanadkiisa a sanadunuu yidhaahdana dee sanadun baa lagu leeyahay wa amkanahu baynu u suurtogalay haddii aanu u suurtogelin oo wakhtigu saa leeyahay zaman u waasac noqonaya aanu ahayn ma guntamaya nadarkiisuba waayo wuxuu fulin karaya maaha fa in manacahu maradun hadduu xanuun u diido ow sanadkii xanuun u gudan kari waayo dartii wajabal qadaa'u qada ayaa ku waajibaya dee waa isagoo soon sana mucayana kunada fa afdara fiiha bicudrin maradi fa inuu yaqdii waa qadaynayaa ow caduwun bawdee manacahu bacda alixraami caduwun cadowba iska hor istaagay ama dee halkii markaa madaarkii baa laga soo celiyeyba falaa qada lagu yeelan maayaa fil adhari haddaan qabanno oo dee cudurdaarkani waa wax awood leh xanuunka hadiyo gooraale dee cudurdaar haybka cadow markuu kaa manciyo waxaad isaga ka xalaaloobaysaa adoon shardisanin laakiin xanuun waxaad ku xalaaloobi kartaa on markaa shardisato adhar baynu nidhi kana wuu waajibayaa bay leeyihiin oo mar hadduu cadow ka mancina qadii baa lagu yeelanayaa lianna baaba nadri awsacu min waajibi sharci isaga ayaa ka waasicsan oo ka ballaadhan ow salaatan buu ku nadriyey ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan salaad tukado ow sawman ayuu ku nadray fii waqtin waqti mucayana ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan tukado salaad xilligaa ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan soomo maalintaa maalinta iyo xilligaasga salaad iyo soom midna manhi maaha fa manacahu waxa u diiday maalintii maradun ow caduwunbaa u diidey wajaba alqadaa'u qadaa ayaa waajibaya leannu ficilkaasaa ku caynoobay wakhtigaa inuu sameeyo ow nadara hadyan hadyi ayuu ku nadro hadyiguna waa xoolaha markaa xajka loo kaxeeyo ee halkaa lagu qalaa hadyi la yidhaahdaa hadyigaas ayuu ku nadray lilaahi calaya an uhdiya shaatan inaan markaa hadiyeeyo lazima xamlu ilaa maka maka in loo qaado bimacnaa xaramka ayaa laga wadaa iyo waajiba leannu hadyiga halka lagu qalaa waa halkaa watasaduq bihi walazima tasaduqu bihi inuu sadaqadiisana waa ku waajiba calaa man biha cidda ku sugan ee fuqara iyo masaakiina ciddii markaa halkaa ku sugan ayuunbaa markaa loo qaybinayaa lama iibin karo meel kale laguma qaybin karo sida iminka demu tabatuca iyo wixii dhiig lagaga yeesho war soomaaliyuu ku jabnaayo markaan ku qalayaa maahee yacni waxaa la rabaa uun xuduudda xaramka in lagu qalaa la rabaa halkaa deetana lagu bixiyo meel kale laguma qali karo aw tasaduqa sadaqadaysi ayuu ku nadray calaa ahli beledin mucayanin beled mucayana ahalkiisa inuu ku sadaqadaysa ayuu ku nadray ilaahay wuxuu gu leeyahay tuula heblaayo inaad raashin intaa le ku sadaqadayso lasima waa ku waajibayaa dee wuxuu ku nadray buu islaaziminayaa wuxuu oofinaya wuxuu islaazimiyey waxaanuu ilayaa markaa dee masaakiinda halkaa joogta ayuu u iili meel kale ma geyn karo ow sawman buu ku nadray fii beledin beled inuu ku soomaabuu ku nadray ilaahay wuxuu igu leeyahay magaalada boorama inaan ku soomo maalin lam yatacayan ma caynoobayo meel alliyaaliya meeshii kaleu ku soomaaba yacnii waa halkeeda le'annu dee iminka hadyiguna wuxuu lahaa xaramka ayuunbu lahaa hadyan baaliqa alkacba baa la yidhi hadyi malay kacbada gaari weeye oo halkaasaa maxallu hadyi ahayd markanuu yidhi halkaa ku sadaqadaysi inaan markaa masaakiinta belaha ku sadaqaysana dee waxbuu u taraya laakiin soomka haddaad boorama ku sootay haddaad burco ku soonto waa isugu mid booramana markaa wax ka soo gelaya ma jiro sidaa daraaddeed xataa soomka marka uu qofku soomayo soomka xataa dee lagu yeesho wuxuu iskaga soomi karaa meelaha kale ayuu ku soomi karaa ow sooman fii bel lam yatacayan barakaasi bal yalzamhu soom wayasuum xaysumushaa meeshuu doono ayuu ku soomayaa soomka waajibaatlixraamka aba xaramka gaar kumuu ahayn qaar baana waa caynoobayaa sidii salaadda oo kale oo yacnii xadiid ibnu maaja uu warinayo qofa ramadaan maka ku soo gaadhee ku soomee wixii markaas uu karana markaa ka awoodaa yacnii ajri badan ayaa loo qorayaa ayaa ku soo aroortay wakadaa waxaa la mida salaatunba ayana la mida ow sawman fii baladin lam yatacayan wakadaa salaatunba ayana la mida hadduu ku nadro oo yidhahdo alla wuxuu igu leeyahay inaan beledkaa salaad ku tukado ama inaan masjid fulaan salaad ku tukado alla igu leeyahay lam yatacayan wayusallii fii hayrihi ma caynoobaya meeshaasi yacni magaaladii kaleu doonaa buu ku tukan karaa masaajidkii kaluu doonana waa ku tukan karaa lianna laa takhtalifu biikhtilaafi lamkina isma khilaafayso oo masaajiddii waxay isleer yihiin ma jiro ila almasjid alxaraam masjid alxaraamka mooyaane oo isagu nadar waa ku caynoobaa oo dee fadligiisa ayaa fara badan xadiidkii saxiixaana waa kii ahaa salaatun fii masjidi haada wuxuu nebigu yidhi waa xadiid ibnu maaja iyo ay warinayaan imam axmed fii musnadihi sanadkiisuna saxiix yahay wuxuu yidhi salaatun fii masjidi haada salaad lagu tukaa masjidka waa masjidka nabowiga ee madiine afdalu min alfi salaatin fii ma siwaa wuxuu ka fadli badan yahay kun salaadood oo masaajidda kale lagu tukado ila almasjid alxaraam wa salaatun fi lmasjid alxaraami afdalu min mi'ati alfi salaa fii ma siwaa salaad masjid xaraamka lagu tukadaana boqol kun oo salaadooda masaajidda kale lagu tukado ayay markaa iyaduna dheer tahay idan markaa waa caynoobayaa markaa masjid xaraamku isaga hadduu ku nadro isaga meel kale kaama gudayso masjid xaraamkana jamiiculxaram baa looga jeedaa oo waxay culimmadu isweyddiiyaan boqolkan kun ee salaadood ma masjid xaraam kanuunbaa mise masaajid alxaram oo dhammi way soo wada gelayaan waxay in badani xoojiyaan inay masaajidda xaramka oo dhammi soo wada gelayso oo haddaad xaramka tagtiya haddaad masaajida amaka ku tukataba ajarka aad wada helayso keliya wuxuu dheer yahay uun dee jamacaa faraha badan ee intaa isugu imanaya ayuu dheer yahay warkii xadiidkii saxiixa salaada aad nin la tukata waxay ka fadli taad laba taad laba la tukataa taad nin la tukato taad saddex la tukataa taad laba la tukatay ka fadli badan tahay markaa dee waxaa laga yaaba hal milyan inay ku tukanayaan markaa salaadaad hal milyan la tukato taad boqol nin la tukato dee taad hal milyan la tukataa ayaa ayaa ka wanaagsan midda labaad dee waad u sii soconaysaayoo midda labaad kacbadii baad dee ku dhowaanaysaayo hadday meela qaarkood kuu suurto gashay inaad aragtana dee waad arkaysaa weligeed mamar haddaad jiha unu tukanaysay inaad markaa caynteeda qaabishaa mar haddaad halkaa joogto way ku wanaagsan tahay waxaana tilmaamayaa subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam masjid alxaraam maba hurdiba habeenkaa nebiga beyt umuhani buu hurday habeenkaa la dhiri hadda masjid alxaraam baa lagu magacaabay fala yaqrabu almasjid alxaraama bacda caamihim haadaa yay u soo dhowaanay xaramka laga hadlayay waxa weeye xaramkaa laga hadlayay masaajidka lagama hadlayo mushrikiin shaqaba kumay lahayn markaa nusuus badan bay adeegsadaan oo waxay yidhahdaan xaramka oo dhan masaajida ku taalla fadligaa masjid xaraamka iyaguna way leeyihiin iyo ma lehe masaajidkaas ay gaar ku tahay uun dee xataa haddii la yidhaha masaajidkay gaar ku tahay masaajidku intuu nebi maxamed ogaa maanta maba ahaba yacni boqol jeer baa la labalaabay intiisii ka horraysa ka horraysay safiya marwo oo laysku waafaqsay inaana masaajid ka tirsanayn buu ay dusha ka marayba marka ila almasjid alxaraam masjid alxaraam buu isagu waa caynoobayaa wa fii qowlin qowl isagu waxa uu leeyahay wamasjid alaqsaa wa masjid almadiina wa masjid alaqsaa masjidka madiina iyo masjidka aqsaa ayaguna waa caynoobayaanoo hadduu yidhaha ilahay wuxuu ku leeyahy masjidkaa nabowiga inaan ku tukado masjid alaqsaa inaan ku tukado waa caynoobayaan iyaguna oo ayagana dee fadli badan ayaa ku soo arooray waana saddexda masjid ee nebigu yidhi laa tushaddu rixaalu ilaa ilaa alaaati masaajid meel loo rixlaysto oo rarka loo adkaysto oo safar loo galoo loo qastiyo oo cibaado loogu qastiya saddexdaa masjidun baa jira saddexdaa masjidun baa jira oo haddaad ku nadarto saddexdaa masjidun baad u socdaali kartaa oo safar iyo socdaal u geli kartaa laakiin meel kale oo aad cibaadadeeda markaa safar iyo socdaal loo galaa ma jirto waa isku wada mid yacni iminka waad u socdaali kartaa masjidka madiina aad ku soo tukantid salaadaha fadliga masjid aqsa waad u tegi kartaa masjid xaraamka waad u tegi kartaa laakiin halkanaan gaari ka raacayaa masjid burca ku yaal baan ku soo tukanaya ama mid muqdisho yaal baan ku soo tukanaya waxba kama jiraan waad isdaalisay uu safarkaagaasina safar aan markaa caadi ahayn buu noqonayaa ila wax alliyaalayo wax halkaa aad ka tegaysay halkaasi ay isdheeryihiin ma jiro laakiin kuwani dee fadli iyo qiimo gaara ayay leeyihiin wartaa qultu waxaan nawowi haddaanay aladharu tacyiinuhumaa cayimidoodu kalmasjid alxaraami ayay markaa la mid yihiin xadiid ibnu maaja warinayo ayaa markaa baytulmaqdes wuxuu ku tilmaamay nebiga ardulmaxshar meesha markaa dadka lagu soo xajay lagu soo saari inuu yahay taga oo ku tukada fa ina salaada fii kaalfi salaatin fii kayri riwaayadka qaar waxay tilmaamayeen shan boqoloo salaadood inuu markaas u dhigmo masjidka masjid aqsaaku tukashadiisu inuu u dhigmo ayuu isaguna tilmaamayay masaajida markaa kale culimmada qaar ay yidhaahdeen markaa iyagana hadduu ku nadro waa caynoobayaa waxaa ka mida isagoo masjid qubaa waa masjidkan isaguna madiine ku yaalla ee koonfurta magaalada madiina ee lamasjidun usisa cala taqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiihi la yidhi oo nebiguna sala allahu calayhi wasalam xadiidka saxiixayn siduu tilmaamayo kaana yaatihi raakiban wamaashiyan fa yusallii fii ragcatayn isagoo lugaynaya iyo isagoo wax fuushanba waa tegi jirayoo laba ragcadood buu ku soo tukan jiray ragcataani fiihi ka cumra laba ragcadoodoo masaajidkaad ku tukaana cumro ayay u dhigmaan ayuu yidhi waana masaaraadka la booqdo ee marka madiine la taga meelaha la booqdo dee waxa ugu muhiimsan yacnii siyaaradaa qabriga nebiga iyo masjidkaa ku tukashadiisa iyo shuhadaa uxud soo booqashadooda ayaa ka mida waxyaalaha madiine loo tago iyo masaajidka aad ku soo tukatay maqsadka ugu weyn ee loo tagaana ziyaarada maaha waa waxa weeyaan waa masjidka ku soo tukashadiisa tacyiinu waa kalmasjid alxaraam laakiin masjid alxaraam hadduu ku cayilo labadan kale ka gudi maayaan laakiin labadooda masjid alxaraam waa ka gudayaa masjidka madiina masjid aqsa waa ka gudayaa laakiin masjid aqsa masjid madiina kama gudaysa in cumdiiba matnigiisa aynu ku soo aragnay ow sawman ayuu ku nadeeyey wuxuuna ilaahay soom bigu leeyahy mutlaqan ayadoo la idlaaqayoo macnaha tirana muu sheegin lafdan walaa niya lafdina kuma sheeginoo kuma dhawaaqin niyana kuma sheegine wuxuuhi soom baa ilaahay igu leeyey fa yowmun maalinun baa lagu yeelanayaa lianna sooma ismu jinsi qacu alalkaiiri walqaliil wasawmu laa yakuunu aqalla minhu soomna maalin soom maalin ka yarina ma jirto ee wuxuu markaa maalin soomkeedunbaa lagu yeelan ow ama nadara ayaaman maalmo ayuu ku nadaray soomkood fa alaaatun saddex ayaa lagu yeelanoo sida markaa raajixa aqalu ljamci dee waa alaaa saddex ayaa ugu yar ow ayaaman fa alaaa ow sadaqatan ow nadara sadaqatan waxa uu ku nadaray sadaqo fii ma kaana waxaa liyaaliya wixii markaa uu saqaysay ahaaday ayaa madaxa ku waajibaya fa yajibu calayhi fii ma kaana fii ayi shayin kaana shay alliyaala shayga ahaadee wax la maalaysan karo un ayuunbaa markaa ku waajibaya ama fa bimaa kaana fii maada waxaa ka wanaagsan markaa ba in la yidhaahdo soo ba maaha fa bimaa kaana wax alliyaaliya wixii ahaada ee markaa sadaqee u sadaqadayso ayaa markaa u noqonaya ama fabimaa shay ayaa ku waajibi kaana ahaadee ee la maalayso waxa liyaaliya wixii maal noqon kale inuu sadaqadayso ayaa ku waajibaya ama ka gudaya ow salaatan salaad ayuu ku nadro wuxuuhi ilaahay salaad buu inuu ayuu igu leeyahay fa ragcataani waa laba ragcadood ayaa nadarkiisa kaga filan halkaana yacnii sida inoogu iman doonto masaa'ilkan dambe nadarka ma waxa lagu xambaaraa waajibu sharcigii sharciga waajibkiisa kii ugu yaraa wuxuu sharcigu waajibiyey kii ugu yaraa mise waxa lagu xambaaray jaa'isu sharci sharciga wixii ku bannaanaa uun markaa khilaafkaas elan ayuu ku dabahayaayo ow nadara salaatan fa ragcataani laba ragcunbaa ka kaafinaya li'anna waajib waxa ugu yaraa laba ragcadood wa fii qowlina ragcatun keliya ayaa ku filanoo dee sharciga hal ragca way ku bilaabeen oo ay ku bannaanido witriga ayay ahayd markaa nadarka waxaa la mariyaa waddada jaa'isu sharciga ayaa la mariyaa ayuu markaa qowlkaasina leeyihi facalal awali ka hore haddaba ee in nadarka la marinayo maslaka waajibi sharci mar haddii waajibu sharci la marinayo jib waxaa waajib alqiyaamu fiiha labada ragcadood inuu istaago macal qudra markuu karayo wacala aanika labaadee waxaa la marinaya nadarka jaa'isu sharcigana laa ma waajibay ilan sunnoo kale ayuu ka dhigan yahay sunnana markaa inuu fadhiisto qofku ayaa u bannaanayd ow ciqan ciqi iyo xorayn buu ku nadray ow nadara ciqan fa cala alawali ka hore ee waajibu sharciga ayaa la marinayaa nadarka odhanayey raqabatu kafaaratin kafaaro raqabadeediiyo qoorteediiyo addoonteeda ayaa ku waajibaysaa oo kafaaro addoonteed maxay ahayd waa raqabatun muuminatun saliimatun min ceebin yukhilu bicamalin aw kasbin taas ayay ahayd wacala aanii ka labaadee jaa'isu sharciga ayaa la marinayaana raqabatun waa addoonun walow timaraa kafaaro gudaysaba yaani walow kaanad maciibatanba ha ahaato qultu ahaanii huna adharu aaniga ayaa halkan xoog badan wallaahu aclam lannu shaaricu wuxuu dhiirigelinayaa in markaa wax la xoreeyo walasu baraa'atu dimma faktufiya bima yaqacu calayhi lismu ayaa lagu kaaftoobay ow nadara ciqan ow nadara wuxuu ku nadray ciqa kaafiratin addoon gaalaa maciibatin oo ceebaysan ow maciibatin ow yacni nusa qaarkood cidqa kaafiratin ow maciibatin bay odhanayaan nusa qaarna waxay odhanayaan cidqa kaafiratin maciiba cidqa kaafiratin maciibatin ayuu ku nadri ow kaafiratin ow maciibatin muu ku nadri ajza'u kaamila baa u gudi fain cayana naaqisatan haddii mid naaqiso ah uu cayino oo uu caddeeyo tacayanad taas ayaa caynoobi ow salaatan buu ku nadray qaa'iman isagoo taagan lam yajus ma bannaana qaacidan isagoo fadhiya bikhilaafi cagsii baa khilaafsan ow tuula qiraa'ati salaati buu ku nadray ow suuratan mucayanatan buu ku nadray aw iljamaacata buu ku nadray lazimahu waa ku waajibayaa waxau sheekhu leeyahay ow nadara wuxuu ku nadray ninkii nadraye kaafiratin cidqa kaafiratin addoon gaalada xoraynteed maciibatin oo ceebaysan ama waxaad tihi aw cidka kaafirata ow cidqa maciibatin mid ceebaysan ayuu ku nadray ajza'ahu waa u gudaysaa raqaba ahaa ajza'ahu waxaa u guday kaamilatun mid kaamilo ahba u guday oo kaamilo maxaa oo laga wadaa muslimo ah oo aan ceebaysnayn ayaa u gudi maxaa yeelay kufrigan iyo ceebtani taqarub maaha ee in lagu gaabsan kara mid naaqisa ayuunbay ka dhigan tahay fa in cayana hadduu cayino naaqisatan mid naaqisa buu cayana wuxuu lilaahi calay an uctiqa haadihi raqaba alkaafira aw almaciiba ayuu yidhi tacayanat taas ayuunbaa cayinoobayso falaa yujsibu hayruha wain kaana khayra minhaa hayrkaasi haba ka khayr badnay waa litacalluqi nadri bicaynihaa nadarkii ayaa dee wuxuu ku tacalluqaa caynteeda iyadan lafdeeda ayuu ku tacalluqaa ow nadara salaatan salaad ayuu ku nadaray qaa'iman xaalu yahay mid taagan ilaaha waxaad ugu leehay salaada tuka adoo taagan anoo taagan lam yajus ma bannaana ficluhaa xaala kownihi qaacidan isagoo fadhiya inuu tukado maca alqudra bilaa mashaqa cala alqiyaam lannahu duuna ma ltasamahu wuxuu islaasimiyey ayay ka hoosaysaa bikhilaafi cagsigiisia cagsigii baa khilaafsanoo hadduu ku nadro inuu salaad tukado isagoo fadhiya fa yajuusu qaa'iman isagoo taagan waa bannaan tahay waa liitiyaanihi bimaa huwa afdal wixii uu ku nadray wax kaba sii fadli badanoo kaba sii fiican ayuu la yimi ow nadara waxa uu ku nadray tuula qiraa'ati asalaa salaadda qiradeeda dhayraynteeda ayuu ku nadray ilaahay wuxuu gu leeyahay salaadan qiradeeda dheereeyey buu yidhi dee waa ku waajibayaa kaasina haddii markaa dee uu keligii tukanayo ama cid dheeraynta ka raalli ah uu tukinayo ow ama nadara suuratan mucayana wuxuu ku nadaray suuro mucayana ah inuu ku tukado wuxu ilahay wuxuu ku leeyay inaan suuraddaa suuratu heblaayo aan ku tukado ow nadara aljamaaca ama jamaaco ayuu ku nadray walow sunnaba ha ahaata markaa jamaaco la sunnaynayee lasimahu waa ku waajibayaa intaasoo dhan inuu qiradii dheereeya waa ku waajibaysaa inuu suuradii mucayanada ahayd ku tukadaa waa jamacadii waa ku waajibaysaa lianna daalika taaca waxaasi shay taaca weeye oo falasima binadri markaa nadarkii ayuu ku waajibayaa wa saxiixu saxiix waxa weeye inciqaaduhu inciqaadu nadri inuu ku guntamaya bikulli qurba wax kastoo ilaahay lagu dhowaado oo laa tajibu aan waajibaynin ibtidaa'an bilow ahaan aan waajibaynin ka ciyaadatin dee waa booqashadii qofka xanuunsanayey wa tashyiici janaasatin janaasata bulshaynteedii weeye wa salaami iyo salaantii markaa cid kale uu salaamayeyba weeye halkan wuxuu sheekhu inooga gelayaa ama nadarku waxa uu ku guntamo waxaanay ku wanaagsanayd inuu markaa xaggii ugu horraysay inuu mariyo ayay ku wanaagsanayd tanimka markuu nadarkii ka soo hadlay ayuunbuu markaa halkii ugu dambaysay ayuunbuu keenay laakiin waxay ku wanaagsanayd inuu markaa xaggii hore markii tacriifkiisii inuu mariyo wuxuu leeya wasaxiixu saxiix waxaa weeye inciqaadu nadri inuu ku guntamayo bikulli qurbatin qurbo kasta iyo wax kastoo ilaahay loogu dhowaado laa tajibu ibtidaa'an bilow ahaan aan waajib ahayn ka ciyaadatin qofkii xanuunsanaya booqashaysa ilahay wuxuu ku leeyahy qofka xanuunsanaya inaan booqdo ilaan waa camal qurbo ilaahay loogu dhowaado yacni booqashadu waa xuquuqda ay dadka muslimiinta isku leeyihiin ciyaadatu lmariid weliba fadli fara badan bay leedahay qofka xanuunsanaya booqashadiisu waayo waa xuquuqd ay dadka muslimiinta isku leeyihiin duco malaa'iga ayaa markaa kuu ducaynaysaa wa tashyiicu janaasa janaasadii tabaabulshaynteeda qofkii muslimkaa dhintay inaad janaasadiisii tabaabulshaysood raacayso dee ilaa inta laga rawaxayana weliba aad ka timaaddo waa kii nebigu qiiraadaani ku tilmaao qiiraadka saara milu jabali uxud buurta silsilada dhan ee silsiladda golis leegee waqooyiga madiine ku taalla laba laaleegoo markaa ajira baad ka helaysaa wa salaami iyo salaantii markaas dee cid markaa inaad salaanto aad ku nadraysay yacni inaad cid salaanto ama nafdiisa markuu meel khaaliga soo gala ama cid kale qofkii hindhisay ducayntiisa qofkii soo galay ducayn yani booqashadiisa waa waxyaala markaa uu shaaricu inoo jideeye addoonkuna ilaahay ugu dhowaanayo cibaadaadkii ayay markaa la mid noqonaysaa taanigu wuxuu leeyahay maya oo awdaacdii cibaadada ma ahaanin waa acmaal iyo akhlaaq markaa iska wanaagsan oo shaaricu markaa ayna jeeyo faa'iidadooday badan tahay oo markaa iyada nadar kuma guntamayo ayuu markaa leeyahay awdaacdii cibaadada ayaanay markaas lahayn markaa xataa salaadahan markaa faralka oo markaa si wanaagsan awalulwaqtiga uu tukada iyo qiyaamuleylkii iyo taraawiixdii iyo kuwaa lafdeeda hadduu ku nadro dee markaa sidaasay markaa iyaguna ay ugu waajibayaan markaa waxyaalihii dee xaaraanta baanu nadarka ku guntamayno xalihii waajibkaa baanu ku guntamayninoo waataynu dee xagga hore markaynu nadarka soo tilmaamaynay aynu markaa ku soo qeexanaynu nidhi waxa weeye iltisaamu qurbatin hayri laasimatin biasli sharci asalkiisuba waa waa qurbo iyo wax ilaahay loogu dhowaado oo isa saarto oo aan asalka sharciga waajib ku ahayn markaa sidaa daraaddeed ayuu markaa halkan inoogu keenay kitaabulqadaa'i wallahu aclam halkaa inoogu joogo